bismi illahi raxmaan raxiim anigaa idinku yeedhay saaka inaan xafiiskayga isugu nimaadno sababtaan idinku yeedhan waxay inaan warbixin idinka siiyo oo aan dadku si qalada loo fahmin xaaladda arrinta taleex anoo ku hadlaya magaca xukuumadda aanan mas-uulkii dee qaabilsanaa wasiirkii qaabilsanaa gobollada bariga ee nabadeynta iyo horumarinta labadaba waxaan idinla socodsiinayaa muddo fara badan oo hadda bilooyin gaarhaya in dee rag dibadda ka yimi oo runtii aan deegaanka muddadii dadku joogay saddex iyo labaatankii uu soo kifaaxayay weliba dhismihii somalilan ee horena wax ka ogaa ay wadeen muddada intaa la-eg marba inay intay meel ka yimaadaan dadka dhibaateeyaan oo maaragtay shirar ay ku qabtaan shirarkaa iyagii muddo fara badan ayay socdeen runtii dadka deegaanku waxaan isleeyahay raalli kama ahayn marba dee niman dibad ka yimi oo shir qabanaya halkaa waxay kaga ciyaareen wax badan horumarkii waxay timi khalaanqal badan iyo dhibaato fara badan iyada oo reerihii deegaanka wada deganaa la isugu dhiibay xabadoo dhibaato badani ka dhacday dad badanna meesha ay ku dhinteen taasi markay dhacday dowladda mas-uuliyaddeedu waxa weeye dee dadkeedii iyo degaankeedii inay ilaaliso inay ammaankooda ka taliso markii hadda ay khatar noqotay khalkhal inuu ka dhaco ama dad dambe ay isku laayaan oo la joojin waayo shirarkaa waxay noqotay in xukuumaddu ay go-aansato ama dowladdu in ciidankii reer somalilan oo isku dhafan oo u badan ciidanka sool deegaanka tale hadday tahay hadday tahay deegaanka meesha la yihahdo boocame hadday tahay deegaanka xudun hadday tahay deegaanka ceergabo deegaanka kadega deegaanka laascanood gudaheeda tuulooyinkeeda degmo meelba iyo ciidanka somalilan ee kale oo isku dhafan oo weliba ay u badan yihiin ciidanka reer sool u dhashay ayay noqotay dadkaa in la badbaadiyo amarka xukuumaddu bixisay waxay ahayd wax kasta oo dadkaasi ku badbaadayo qolada siyaasiyiinta ee dee iyagu runtii loo baahnaa inayan waxaan shidin inayan waxaan uga soo dhoofin dadka in si badbaado leh oo mug leh dadkaa loo badbaadayn cidda waxba la yeelin waxaan ilaahay u xamdinaqanaa qorshihii loo dhigay inay sidii ku dhacday oo aan maanta wax xagtiri ka soo gaadhay iyo wax dhibaataa ka soo gaadhay midla jirin waxaa intaa barbar socday dadweynaha reer taleex iyagaa u baahnaa ciidankooda iyo muxuu ahaa xukuumaddooda somalilan inay u timaado iyagiyo siyaasiyiintu isuga warhayn qoladana waxay u socotay ujeeddadu waxay ahayd inay dhibaato sameeyaan inay meesha fidmadan ka abuuraan inaan meeshu degin waxaan isleeyahay dee odayaal waxaan ku tilmaami karaa runtii anigoo ixtiraamaya ilaa hadda aanan garanayn waxa ay ka faa'iidayeen waayo odayga mas-uulka ee dee cali khaliif waa oday xildhibaan soomaaliya ah waa oday maraykana sababta waa sideeta jir sababta dee uu waktigan dadkii u lugooynaya ama waxaan soconayn barkii saddexaad uu isku dayay inuu dadka lugooyo waxaan qabaa inay tahay dee waxaan isleeyahay tolomo odayga hadaadiisii ka baaqsaday iyadoo uu yahay professorkaygii iyadoo uu yahay odaygaygii dee waxaan isleeyahay arrintaa runtii odayguu ku degdegay wax dhibaatayii ma dhicin odayguna insha allah deegaankiisii xamar buu ku noqon doonaa wuuna kusii socdaa hawshaasina halkaasay kusoo gebagowday waxaan dadka ka qancinayaa inaan arrintaasi wax dhibaataa gaadhin halkaa markay maraso waxaa diyaar aan ula nahay oo awalba mushkulada iyo shaqooyinka ka habsaamiyey inaanu deegaanka wax kaqabadkiisii hadda horumarkii inaanu hadda gaadhsiino si degdega kumana ekaanayso arrintu ciidankae xukuumaddu way u guuri doontaa aniguna haddaan si dhaqsaa haddii aan laydmo u tegaya iyo rag badan oo kale waxaan isleenahay way ka raysanayaan dhibaatadii lagu waday dadka raallida ka ah ee ciidanka soo dhoweeyey saaad ula socotaan ciidanku wuxuu kala kulmay soo dhoweyn wacan waaligale iyagii dadku way sogaayeen soo dhoweynta maanta waa deegaanka taleex baa ciidanka dhammaantii casuumiyey aada iyo aadna waan ugu mahad celinayaa sooriyadooda waxooda waxaan leenahay dhibaatadii loo geystay reer taleex oo laydin geystay xukuumaddu way idinka dhaqdhaqaysaa waa ballan wax allaale wixii horumar ah oo deg deg ah ayaa loo qaban doonaa laga bilaabo haddii aan la idmo maalmaha soo socda oo aan wakti lumin doonin ciidanka iyo muxuu ahaa mas-uuliyiinta meesha tagtana aad baan uga mahad celinayaa sida mas-uuliyadda leh sida ixtiraamka leh sida xaqdhowrka leh sida sidii qorshihii dowladdu ahaa ee ay u fuliyeen ee aanay wax dhibaataa dadkoodii ugu geysan deegaanka taleex iyo deegaamada kaleba wax allaala wax dhibaataa oo somalilan aan wanaag iyo horumar ahayn oo dadkoodii oo ka habsaamay horumarkii inay horumar gaadhisa mooyaane wax dhibaato ay abuuraysaa ma jirto puntland baanaan u socon dhibaateeda cid kale aanaan u socon soomaaliya aanaan wax u geysanayn laakiin mas-uuliyadda yada dadka aan mas-uulka aakhire nala weydiin doono deegaanka ay ka kooban yihiin oo dhan ama joogaan waxaanu uga qabanaynaa si hagar la-aana wax allaala wixii mana yeeli doono mar dambe in sidaasoo kale cidi meel kale oo la mida ay dhibaato samayso waana xaan jecellahay insha allah in aan hawsha yadu iskaba soo gebagowdo dhulka deegaanka annagu aanu xukunno ee somalilan ay leedahay iyada oo aan odhan karo boqolkiiba sagaashan iyo shan maanta waan joognaa shanta kalena inayna ku dari doono wixii su-aal weydi furayay sacaadta wasiire sida la sheegay waxay idinku eedeynayaan mar aan la xidhiidhnay taliyaha ciidankaasi inaad idinku duulaanka samayseen oo aada ku durugteen arrinkaas maxaad kaga jawaabi lahayd islamarkaasina ay idiin soo direen odayaal ka socda dalkooda oo ciidankiina ay dib usoo qoranayaan
dee anagu horta cid aanu ku duullay ma jiro deegaankaygii oo la dhibaateynayey ayuun baanu u tagnay awalla agtoodaan deganay wax lagu duulay iyo wax dhibaataa mjootaan dee warbixin dheer baan hadda idinka siiye macnum waad ka habsaantay laakiin waxa weeye somalilan degaankeedii oo dhibaato iyo dad laysku diray iyo balaayo oo shaqaaqa ka dhacday ayay arinteeda uun u tagtay inay degaankeedii tagto dadkana nabadgeliso haddii ilaahay idanka dhiga labadii beelood ee hore ay isugu direen gacantaanu isu gelinaa maantana way wada joogaan
sacaadad wasiir waa markii labaad markii saddexaad bay noqonaysaa in maamul khaatumaa laga yeegleeno magaalada taleex markii hore madaxweyneyaal baa lagu doontay waxay leedahay xukuumadda somalilan maamulkii khaatimo gebi ahaantiiba waa laga taxaluusayaa wuxuuna ahaanayaa dhuluu ka babanay calanka somalilan
aada iyo aad baad u mahadsan tahay horta waxa la yihaahdo maamul meesha laga yeegleelay runtii ma jirin odayaal reer somalilanna oo dee uun markaa xoogaa ila waa la diidi karaa maamulka oo xoogaa maamulka yar diiday ayaa sameeyey wax ku dhawaaqay waana wax laga wada hadlayay wax dhibaato ay ma jirin maantana in dee iyadoo la yar culaysiiyey wax la abaabulo ayay ahayd markii hore runtii waxa loo eegayay war waa dad reer somalilan ahay dabeedna dadkii maamulkaasi dhibaato u geystay aan aan sax ahayn dhibaatadaana waa tan maanta laga soo afjaray haddii alla idmo waa laga afjari doonaa